wadahadal dheer waxyaabaha ay sida tooska ah u dul istaageen kanaa wada hadleen waxaa ka mid ah arrimaha amniga in la wada wadaago xogaha amniga sida dhaqdhaqaaqa nabaddiidka iskaashiga howlgallada wadajirka ah oo ay wada hor kacayaan guud ahaanba hay-adaha amniga dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la isu furo jidadka guud ahaanba ay dhibaatada ku hayaan nimanka nabaddiidka al-shabaabka ah jidadkaas oo ah jidka u dhexeeya magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho oo isku xidha waan ognahay intiisa badan inuu furan yahay gaar ahaanna meelaha qaar ay dhibaato badan ku hayaan nimankan shabaabka ah oo dhibaatada ku haya labada dowlad goboleed iyo ummadda soomaaliyeed intaba sidoo kalena la furo jidka weyn oo isku xidha magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka hiiraan iyo magaalada muqdisho jawhar iyo xudur intaba in laga wada shaqeeyo amniga xuduudaha labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan guud ahaanba hay-adaha amniga ah isna dhaafsadaan xogaha cadowga iyo la dagaalanka al-shabaab rumurtiyeedka waxaa kaloo lagu xusay arrimaha fatahaadaha oo guud ahaanba webiga shabeelle iyo roobabkii sanadkan ka da'ayey soomaaliya ay dhibaato badan u geysteen labada dowlad goboleed labada dowlad goboleed waxay si wada jir ah ugu mahad celiyeen dhammaan hay-adaha iyo dadkii gacanta weyn ka geystay gurmadkii wax ku oolka ahaa ee loo fidiyey dadkii webiga shabeelle uu ku fatahay iyo roobabkii dayrta ahaa oo sanadkan ka da'ay labada dowlad goboleedba sidii loogu soo gurmaday iyo isgarab istaaggoodaba waxay u mahad celiyeen in guud ahaan dadkii horay gacanta ugu geystana loogu mahad celiyo gaar ahaanna weli maadaama ay xaaladdii taagan